bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka oo aad ka dhegaysataan hadaha iyo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada barnaamijka dhacdooyinka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland waxaanu idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha oo ka hadlaya kulamo halkaa mas-uuliyiinta jubbaland uu kula qaatay iyo ujeedka uu u gaaray halkaasi guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeeralyaha guud ee qaranka oo iyana lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka galmudug haddaba maxay tahay ujeedka halkaasi ay u gaareen guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeeralyaha guud ee qaranka xogog ku saabsan ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda soomaaliya oo sheegtay in gacanta lagu dhigay markab kalluumaysi oo si sharci darraa uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo arrimahaasi ka hadlaya waraysi ayaanu idinkaga haynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo deeqda u ah gaarsiiyey maamulka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ee dowlad goboleedka puntland wasiir cismaan daalo oo arrimahaasi ka hadlaya ayaanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa aan ku bilaaba barnaamijka ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada kismaayo oo xarun u ah gobolka jubbada hoose wafdiga madaxweynaha waxaa magaalada kismaayo kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo uu horkaciyay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana halkaasi madaxweynuhu uu kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta jubbaland iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen sida jubbaland ay ugu guulaysatay dhammaystirka doorashada xubnaha aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya haddaba madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa intaasi kadib warbaahinta u sharaxay ujeedka uu gaaray magaalada kismaayo iyadoo marka hore uu ka hormarayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo madaxweynaha kusoo dhoweeyey magaalada kismaayo
waxaa sharaf weyn loo ah maanta inuu soo bandhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan maxamuud mudana kusoo dhawaaday ismaayo xarunta kumeelgaarka goboleedka jubbaland ee soomaaliya iyadoo baryahan aada mashquul looga intii doorashooyinka alxamdulilah waxaan isleeyahay maantana waxay nagaga dhamaatay si nabada maanta afartan iyo saddex kursi oo iyo sideed xubnood oo ah aqalka dhalayaasha ee baarlamaanka federaalka in konton iyo kowdaa xubnood ay maanta ku dhaceen doorashada iyadoo aan isleeyahay si amni ah bay u dhacay xaqaanaan ma moodi jirin taas xamaasada intaa leegahayintaaleegaqaadataabada odayaashaa loo daayay laakiin waxaan aragnay dhib badan oo colaysa in soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashii inay jirto oo kambeynka jira iyo socodka iyo balaas badan aan ka dareemin intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah allahuma asaabuu baa ku dhintay oo xamaasadii iyo iska qabsigii qayb ka mid ahaa waxa kala mida madaxda wax noogu dhammato si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxay u dhamaystiran yihiin inaan wareejino muhiimadda safarka aan meeshaan u nimaday waa dhowr arrimood midda ugu horeysa ee, xukuumadda ee, ama dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey ee, doorashadii ee, labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ah oo sida madaxweyne axmed uu u sheegay si nabada ku soo dhammaatay ilaahay mahaddiis guud ahaanna dalka doorashada ka socotay oo dhanba sidaas ayay ku socotay si nabada oo dhibyaraan ah oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin qodobka labaadoon u nimida waxay ahayday ee doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee soomaaliya ay u gudbaysa oo sida dadka soomaaliyeed ee caalamkuba ogyahay dhammaantiis ku salaysnaa wadatashi wadatashi la wada tashanayey ayuu mar walba ku salaysnaa wadaatashigii ayaan marka qayb uu ka yahay safarkayga halkaanaan ku imid qodobka labaad oo hogaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan ee iyo shacbiga reer jubbaland inaan taladooda dhegaysanno sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan ee sida tii hadda dha- soo gebagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha ku soo gebagabowday si maxaanku raha deganaanshiye ah iyo si maxaanku raha nidaam ah ayadana sidii loogu gebagabayn lahaa waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxaayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar walba laakiin midda aan raba runtii inaan ku faano ee, dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada nagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi oo muxuu ahay maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataa oo leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuu ahay gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hogaamiyo oo marka taas lafsideeda waxay tahay horumar waan soo dhawaynaynaa ee, siyaasiyiinta ee, danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay ee, aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sanood dambe haddana qabtaan laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo labaatan Ee, ajandaha siyaasadeed aan dalkan ka leenahay waa cadyahay Ee, wixii hore aan usoo qabanay oo dadaaladii afartii sano usoo qabanay wixii ka dhiman dhammaystirkooda waa nooga mid qabyo ninkeeda dhammaystiradii alhayski ahaa ajando cusub oo hor leh oo wixii aan qabanay booskooda inaan gelinoon hadda bilowna rabana waa waa noo yaalaan tafaasiisha iyo maxaan ku dhahday hoosaadne waxaan dabcan aan kala
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xerelyaha guud ee qaran soo dhoweeyey magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka galmudug wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim idle suleymaan ayaa waxaa qayb ka ah xergalyaha qaranka axmed cali daahir iyo mas-uuliyiin kale waxaana garoonka dayuuradaha degmada cadaado kusoo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug wafdiga gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa kulan la qaatay madaxda galmudug kaas oo ay kaga wada hadleen sidii loo hormarin lahaa adeega garsoorka iyo nidaamka cadaaladda xergalyaha qaranka axmed cali daahir ayaa ka hadlay socdaalka maanta ay ku yimaadeen magaalada cadaado laakiin uu wuxuu ku salaysan yahay eh, sidii loo loo tayeyn lahaa isla markaasna loo dhisi lahaa loona xoojin lahaa eh, garsoorka eh, dowlad goboleedyada iyo dalka si waddanku uu helo ama shacabku u helaan eh, garsoor cadaalada u helaan in la gaarsiiyo garsoorkii la fidiyo oo la gaarsiiyo meel kasta oo dalka ka mid ah in la gaarsiiyo garsoorkii ujeeddada ugu weyn oo aan u nimid eh, bay ka mid tahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeraalyaha qaranka ayaa sidoo kale kormeeray xarumaha ay ku shaqeeyaan maxkamadaha iyo ciidamada booliiska galmudug iyagoo howlwadannada ka dhegaystay baahyaha kala duwan ay ku shaqeeyaan ibraahim idle suleymaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay inay qalab iyo gaadiid ugu tala galeen garsoorka galmudug dhowaana uu soo gaari doono sidoo kalena taageero kale ay siin doonaan
waxaan soo marnay kalsokob shirarkii aan la galnay madaxda qaybaha kala duwan ee garsoorka maxkamadaha xeerlaalinta maxkamadda gobolka tii degmada saldegyadii bilayska waxaa ka muuqata in ay dadaal fara badan lagu jiro dhismaha iyo kobcinta horumarinta hay-adaha sharci fulinta ee galmudug waxaana ka ballan qaadaynaa hadday markii hore ay ahaayeen dadaal heer maamul goboleeda ama maamul goboleeda in annana aan ku dari doonno haddaan reer federaal nahay wixii dadaalka yaga ah ha noqoto talo tayo waxtar intaba hadday ha noqotee madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay in hay-adaha cadaaladda federaalka ay la kaashan doonaan sidii loo xoojin lahaa nidaamka cadaaladeed ee galmudug oo ah mid curdun ah waxaa la socotaan waddankeena inuu dhib badan soo maray muddo badan dawlad la-aan ahaa inuu u baahan yahay dhismo badan iyo meelo badan in laga dhiso dhismahaas iyo howlahaas la qabanayana mid walba meel ay leedahay maaragta laga qabto garsoorkuna waxa uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee maaragtay afarta dawladood oo afar tiiroo dawladdu ku taagan tahay mid ka mida waaye loona baahan yahay in la dhiso haddii asaga la helana maaragtay u badan tahay dadka badi in ay dalkii nabad ku soo noqonayso sababtoo ah waxyaabaha dhibka keena ama mar walba problemka jiro waa cadaalad darrada iyo waxa jiro annagana maaragtay runtii waxaan ku xoojinaynaa in arrintaas aan kala qabanno ayagana aad iyo aad ugu mahadsan yihiin mudanayaal kusoo dhawaada ee deegaankan
wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay markab si sharci darraha uga kalluumaysanaya xeebaha soomaaliya kaasi oo laga leeyahay dalka griiga haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda siciid jaamac maxmed khaalid ayaa waryaheena maxamed shariifka waxaa uga warramay cidda gacanta ka siisay in markabkaasi ay gacanta ku soo dhigaan iyo weliba digniino kale u jeedinayo maraakiibta kale iyana ku howlan kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay dalka ka wadaan
shirka shanaad wuxuu ku saabsanaa markabkii aan qabanay iyo ganaaxiisii iyo inaan keeskii xidhnay iyo in wasaaraddu active tahay iyo in dowladdu soomaaliya soo jeedo oo adduunku ogaadaan in wixii kusoo xadgudbaba tallaabo laga qaadayo ayuu muhiimkiisu ahaa
markabkan marka badii soomaaliya ku xadgudbay markabkan qaab sidee ayaad markaas ugu hawlgashay markabka wuxuu sitay waraaqo been abuur ah oo ah inuu sharci u haysto inuu ka kalluumaysto marka muddaa la daba socday waanu qabanay markaa isagoo la waraaqaan haystaa waraaqaha la kaalay waanu baadhnay waxaan ogaanay in waraaquhu been abuur yihiin marka laba kees baanu kala qaadnay dadkii been abuurka sameynayna in soomaalida dad gaar loola dhiilgalayo isagana lagu ganaaxo khaladka u galay marka saasaanu u daba soconay u qabanay waa tahay marka markabkan mombaasaa looga daba tagay yaa gacanida ka siiyey qabashadiisa iyo la xisaabtankiisa marka hore waan ogeyn meeshuu socdo waxaan u dirnay war dowladda kenya oo iyadu aada iyo aada noo noola shaqaysay sababta ay noola shaqaysayna waxaa weeye waxaan ka wada jirnaa ururka la yihahdaa fish i fish i waxaa ku jira sideed waddan oo ay soomaaliya kenya ka mid yihiin markii ay u diideen meel u qabtay waayo baan ku odhanay soo noqo oo kaale halkan xamar buu yimid waanu eegnay markabka waxaan u yeedhnay khurmo adduunka waayo sababtoo ah dowladda oon dhismaheeda dhismin ayaa markab hore loogu eedeeyey marka waxaan doonaya inaan adduunka tusino in eedayn aan jirin ee dowladdu ay tallaabada saxa qaado mar walba oo ay transparency tahay waxaan u yeedhnay khubaradii ka socotay ururka fish i oo sideedda waddan kulinsa waxaan u yeedhnay interpol waxaan u yeedhnay cid walba inay timaado naloo aragto waxa lala dhacay waxaa kaloo meesha naga saacideeyo s gale project oo iyaguna dee runtii door weyn ka qaatay sidii investigationku u socday waana la wada dhacay adduunkuna waa nagu taageeray waxaanu tusnay inaan musuqmaasuq jirin dowladda u s ka socda dowladda maraykankana qayb weyn libaaxa ka qaato mashruuceeda geel na hoos yimaado
marka ma jira marka ganaax lacageed oo wasaaradda ay ku ganaxday marka markabka waxaa lagu ganaxay markabka waxaa weye marka la qabto dhowr arrimood buu maraa mar hadduu qofku wax diido oo laisfahmi waayo waxaa la galaa maxkamad in laisla tago marmarka qaarkood maxkamad marka laisla tago brocessku waa dheeraadaa laakiin waxaa la yihahdaa maxkamadda dibaddeeda in lagu sii heshiiyo marka hore ganax lagu sameeyo markabka waxaan ganaaxnay waxaan ganaaxnay lixdan iyo shan kun oo dollar maadaama tankiisu yaraa soddon tan oo keliya u qaado muhiimadda lacagta hadda lacagta waa la soo sheegay lacagta waxay ku jirtaa do- khasnada guud ee dowladda ku jirta oo de way ku soo biirtay wasaaradda ba- bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda khasnadeeda treasuryga ayay ku jirtaa Ee, dakhliga dowladdana ka mid noqonaysa laakiin annagu maaha uun lagama yahay lacag ka ganaaxay mini waxa weeyaan ganaax dhacay inaan tusno adduun weynaha oo oo kulli kuwa kale ay ka baqaan ay yidhaahdaan meeshu waa la isganaaxaya marka haddaan tallaabada la qaadin cid walba kuusoo dhiiranaysaa marka waataa inta badan maamul goboleedyada ruqsay bixiyaan marka sababo wanaagsan ruqso markay bixinayaan oo heshiis ay oo in dowladda maadaama wasaaraddii guud ee federaalka soomaaliya kalluumaysiga iyo badda mas-uul ku agaartiin in heshiiska guud ay idinka gashaan oo maamul goboleedyada ay idin keenaan suma wanaagsan والله لو 2014 kii baa sessions heshiis lagu gaaray madaxa goboleedyada iyo iyo dowladda federaalka heshiiska lagu gaaray wuxuu ahaa in kalluunka nooca loo yaqaan tuunada iyo wixii la dhigmay waaweyn iyo laba boqol dhinaca ku jira in dowladda federaalka ku mas-uul tahay dowlad goboleedyadu way bixin karaan shatiyo shatiyada ay bixin karaan waxaa weeye kuwa labo- laba boqol ilaa laba iyo tobanka waxaa imanaya kunna ilaa laba iyo tobanka maylna waxaa loo ogol yahay artisanal fisherska kalluumaysatada soomaalida yaryar inay kalluumaystaan inuu cid kala shisheeye soo dhex gasha maaha marka maadaama iyo badooda weertana way isdhex galgalaan inta badan marka mar walba waxaa loo baahan yahay kii federaalka inay sidatid si aad isu gooshi kartid
okay qalabkan hadda talyaaniga ee, uu leeyahay ee, famo gacan idin ka siisa idin soo gudbinaysa dhawaan qalabkaas muxuu qaban karaa marka qalabkaas la fiiriyo والله قلب كسوة نجر راجي إيه راجيتان كنا عولس بنوكي يعني أو يمكن العقب ضم وحنا كبح الناس ستلادي كله سيان ورك وهلو أنت ور نور مرض نوي ما دام إيه ستلادي نص صور مراكبته إيه مراكبته يوروبيان كان كان شغلنا عولس بن صارنين الصيان لكن يوحنا الصيان صدح بلوت كذب وحيا قبتان وكوا اسكدر نيوز waxaan doonayaa inaga wax joogto maalmaalin loo helo taana lacag ba hadda nu- aan ka bixinaa oo qola naga bixisa oo s- websa satellaadyada adduunka google-ka ugu eego annaga qalabkaas uu naga raagiyey qalabkii lacagta tanaaniga bixiyey fooba samaysay nin baa ku guulaystay kii ku guulaystay ayaa hadda raba in noola soo xidhiidha annaga because intaan la keenin waa in shaqaalaha wasaaradda ee ku shaqayn lahaa la tababaraa laba bilood oo tababara la siiyaa si qalabkaa ugu shaqeeyaan qalabkiina la dhigo xarunta wasaaraddiina hadda inaan xaruntii weyneed u guurno oo dhaqso loo furaan la rabaa waayo qalabadii alaabtii badh baa timid inta kalena in lagu sii shaqeeyo haddaan de xarun haysanna wax laga qaban karaa male marka hadda halkan aan ka guurana xaruntii baan dhisayna hagaa u dhisan qalabayntii waxba waa yimaadeen meesha waa la furayaa marka in la keeno oo la keeno marka ninkii waxaa laga sugayaa inuu shaqaalihii badh qaado oo tababar u furo
marka maareeyaha ee, guud ee wakaaladda horumarinta iyo agaasimaha guud dhawaan wasaaraddii kormeereen oo diyaar ah marka qalabkaas ma waxaad ku tala jirtaan inaad ku xirtaan ee, wasaaraddii si maalinla aad u heshaan arrimaha dalka waxaa lagu xidhiyaa waa sax wasaaradda lagu xidhiyaa waxaa loo maalinlamaha joogto saacad saacad daqiiqad Ee, qalabku wuxuu leeyahay recording system oo xitaa marka laga maqan yahay isagaa si kuusii samaynaya maraakiibta ma aha un marka waxaan la sheerganaynaa hay-adaha kale ee nala wadaaga ee ee neviga ama ciidanka badda ama ha ahaadaan dekadda haba ahaadaan oo wixii in lays wada dhaafsado waayo maraakiibta qaar baa xitaa u baahan macaawino ama gurmad oo kuwa dadka siiya ama kuwa xamuulka haddii wax ku qaban hoos qalabkan satellite-ka wax walbaad ku arkaysa marka qaar kii u baahan ee, macaawino la siiyo kii ee, badda ku xu- dhibaataysan iyo waxaasna waa lagaga saacidi karaa marka waxaa loo gudbin karaa hay-adaha khuseyso marka waa qalab fiican oo adduunka ba- badaha o dhan lagu arkayo qalabkaas wuxuu kaloo xitaa sheegayaa ee, culeyskiisa waayo badda laba boqol inta aan leenahay maaha cid ma soo geli karto maraakiibtu way mari karaan wixii gooshaya laakiin waxaa la diidan yahay inuu kalumaysto laakiin qalabka markii joogo waa arkaysaa markabkiisu xoog u socdo hadduu s- yaraado oo tartiib tartiib socdo si waa la qabanaya marka marka waxa weeye hadhow culeyskiisina wuu kuu sheegaya marka hore oo qalabkana kuu sheegaya wuxuu sido iyo calankiisa wixiisoo dhan haddii culeyskiisa ka bato aad aad aragtiin uu gaabiyey waxbuu xadaya wey marka kaluumus waa inaad marka dekada kale uu tegayo aad u sheegto aad tiraa markabka halay baadho marka haddii culeyskiisii uu ka soo baxay marka hore declare gareeyey iyo in kale ku saa'ido waxa weeye ba- kalluun buu soo xaday marka
shirweynihii saddexaad ee dib u eegista waxbarashada soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyadoo shirweynahaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo xubno matalaya dowlad goboleedyada dalka ka jira haddaba wasiirku waa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya doctor cabduqaadir cabdi xaashi ayaa markii uu shirkaasi soo dhammaaday waxa uu faahfaahiyey nuxurka shirkaasi iyo waxyaabaha sida gaarka looga dhaxlay
runtii waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in shaqada qiimaha leh oo aad maaragtay qabateen labadii beryo halkan aad ku shirsaneydeen oo soo jeedamihii aada soo jeediseen ama recommendationskii maaragtay layla sheergareeyey soo jeedamahaasoo runtii kuwa dhaxalgala ay ku jiraan u badan kuwa dhaxalgala runtiina ay qiimo ka muuqato waxaan jeclaan lahaa xaqiiqdii annaga dad soomaaliya nahay dowladda soomaaliya nahay dad soomaaliya aan ka qoraynaa in luqadda af soomaaliga lagu qoro soo jeedadaha shirkuna af soomaaliya ku socdo markaa loo tarjumo dadka wax naga dhexeeyaan ama deeqbixiya ha noqdeen ama bartner organizations ha noqdeen marka inay noqoto sumuhu inaan luqadeenna isticmaallo wey marka la hadlayo luqadeenna lagu waxaan hubaa inay jiraan dad aan fahmin wixii laga hadlayay laakiin iska fadhiya meesha kana xishoonaya inay yidhahdaan waxaan oo dhan ma fahmayno mas-uulla ka ah ama hay-ado ama dowlado ama maaragtay aad ay muhiim u tahay inay fahmaan waxa meesha ka socda marka hadda wixii ka dambeeya waxaan jeclaan lahaa in aanu ka dhiganno sunnaha shaqada in luqadda af soomaaliga lagu shaqeeyo hadhowna la tarjumo dadka ajaanibta aan ula shaqeeyaa waxay wataan dad la shaqeeyo ama turjumaano u ah ama kalkaalayaal u ah ayagaa u sheegaya wixii meesha ka socda marka taa aynu u ka warqabno mustaqbalka soo jeedamuhu ma rabo inaan hadalka ku dheeraado waqti dambe weeye saaka waqti hore dad soo kaca jira barnaamijka magagaal buu ka furmay way fiican yihiin runtii way fiican yihiin waxaa jira marka waxaa la yidhahdaa priorities ama awlawiyaad maxaa lagu yidhaha soomaaliga mudnaan mudnaan mudnaan mudnaan baa jirta mudnaanta annaga waxaan nahay deeqbixiyaashana hadda cabdiqani aa nagala joogo harma inay ogaadaan qaarkood anigu waan kala hadlay usaid waan ku jidhay euda waan kala hadlay haddana waan kala hadli doonaa dowladaha deeqda bixiya qaarkood si gaarahan ugala hadlaya ama warqadahan u qoraya waxaa weeye annaga waddan burburay baana burburkii kadib waxbarashadii asaasiga ahayd way baabaaday dhammaanteed way baabaaday waxaan maraynaa marxalad wixii basicskii la bilaabayo basicska haddii la bilaabayo looma gudbi karo meesha ay hadda marayaan bostmodernka stateska waxa la yidhaha ama bost industrialka wadamo dhaafay warshadayntii ka gudbay oo khadaaradii oo dhan dhameeyey oo waxbarashadii oo dhan dhameeyey oo hadda laga hadlayo waxyaalo kale meeshay marayaan iyo luxuriska ama raaxada ay haystaan annagu ma ka bixi karno waxaan rabnaa marka deeqa deeqdana la siinaya in annaga noo adeegto baahideedana ka tarjumayso waxaan rabnaa annaga waxbarashada asaasiga oo dadka degan southern tricid communities dadka degan oo adress leh oo inta loo tago iskoolka u dhow yahay la garanayo in lacagta la geliyo annaga ma dhici karto maanta in qof guuraya oo geel la socda ama ari la socda oo abaar inta ku dhacda guuraya in lacag lagu bixiyo ma qabno runtii waxaan qabnaa inay tahay self defeating maaragtay course inay tahay waxaan qabnaa arrintaa in deeqbixiyaashu dib u fiiriyaan waanan kala xaalaynaa laba sababoodna waxaan qabnaa inaysan priority u noqon karin number one horta waxa weeye accountability ma jirayso wax soo ogaan kara dadka la sheegaya wax la baray in la baray ma jiraan lacagtaasi inay dhuntay u badanta waa kow talabaad waxaa weeye magaaladan hadda caasimadda aan joogno iyo magaalooyinka caasimadaha maamulada dalka jira dowladaha waddanka jira marka laga bilaabo iska daa magaalooyinka kale oo waaweyn oo ay dhici karta qaarkood inay kuwaas la mid yihiin ardadii iskuulka gaadhay boqolkii siddeetan iskuul ma dhigtaan waa xaqiiqa jirta fact wey magaaladan muqdisho boqolkii toddobaatan iyo shan ma dhigtaan ardada iskuul ageka magaalo kasta oo soomaaliya ku taallana ardadii iskuulka gaadhay oo lix jirka iyo wixii la mid ahaa iskuul ma wada dhigtaan marka aniga waxaan qabaa inaanu ka bilowno mudnaanta inaan ka bilowno dadka la gaari karo qofka iskoolkii u dhisan yahay aan guurayn haddii abaar dhacdo meesha uu joogo loogu imaanayo oo ilaahay naga badbaadiya loogu imaanayo wax lagu siinayo marka horta waxaan qabaa inaan prioritization aanu samayno arrintaa marka waxaan qabaa soo jeedintaas inaanu runtii dib ugu noqono tan ah soo jeedinta miisaaniyadda iyo dowladda waa idinla qabaa boqol kiiba boqol miisaaniyadda dowladda ku bixiso waxbarashadu ma aha waxa lagu sheegi karo maaha miisaaniyad maaha miisaaniyadda dalka o dhan baa iska yar haddana markii waddanku saan oo kale yahay iyo waddamada annaga nala midka waxaa laga rabaa in boqol kiiba labaatan lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo labaatan wax toban ka badan inay noqdaan in waxaa dadka dhisaya maskaxdooda iyo caafimaadkooda dhisaya loo badiyo maaragtay miisaaniyadda taasna waxaan balla idinka qaadaya inaan kula noqdo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo counsilka haddii anagu markaas aan ka tagna meeshana waxaan hubaa dadkana bedeli doonaa inay fahmi doonaan waxaan hubaa inay fahmi doonaan muhiimadda miisaaniyadda waxbarashada in kor loo qaado waxaan rajaynayaa arrintaas markii doorasho u dhacdo oo xukuumad la dhiso inay noqon doonto arrin muhiimad ah oo la maaragtay laga shaqayn doono recommendationska intooda badan waxaan waan qabaa aniga aad bay ila fiican yihiin curriculumku inuu diyaarsan yahay shaki baa nooga jira curriculum diyaarsan ma jiro curriculumlo kala duwan oo wax ka diyaarsan yihiin waa jiraan laakiin arrintaa in laga shaqeeyo arrin mudan weeye curriculum kana wuxuu u baahan yahay wadahadal waxaa la rabaa curriculum dalka oo dhan laga qaato xataa somaliland lagala hadlo oo haddii wadanka maaragtay curriculumkiisa la mideeyo dhibaata ka imaanaysa wanaag baa ka imaanaya laakiin curriculumka inuu noqdo priority in sida ugu dhaqsaha badan curriculum soomaaliyeed loo sameeyo oo ardayga soomaaliyeed meel kasta uu joogo uu isku curriculum qaato wax aan wanaag ahayn oo ka imanaya ma jiraan waana ka shaqaynayna arrinta haddii alla idmo tan ugu dambaysa waxa weye recommendationka ugu dambeeya higher educationka kan u dambeeya oo ah higher education in la commission ama guddiga waxbarashada sare habeeye in la waxeeyo anigu markii wasiirka laga dhigo dhowr meelood baan uga hadlay arrintaas wixii ugu horreeyey oo aan ku fikarayay ba ahayd waxaan la xiriiray dad professorro soomaaliya oo american leh jinsiyad maraykana leh oo establishid ah oo haysta tan yar waxa la yidhahdo jaamacadaha macallimiin saxiixa ah oo maaragtay boosishino adag haysta arrintaa inaan kala shaqeeyaan baan ka codsaday ilaa shan baa iisoo jawaabay professorro soomaali ah oo maaragtay aada establishid oo ah waxaan runtii arrintaa u joojiyey anigaa dib u dhigay waxaan isiri waxaa fiican morally qof mandate haysta oo markii doorasha lagu jiraayay arrintan ugu yaraan lix bilood ilaa hal sanay u baahan tahay in la wado in aada looga fakaray u baahan tahay xalay interview kalaan ku lahaa arrintaas waxaan rabaa wasiirka halkan jooga markii doorasho u dhacdo hadduu aniga noqdo iyo hadduu qof kala noqdoba arrintaa inuu bilaabo baan rabnaa runtii laakiin waa recommendation aada u wanaagsan weeye recommendation qiimo badan weeye waad ogtihiin oo guryuhu qofbaa gurigiisii qol ka mida jaamacadu yahay oo maalin walba wuxuu takharujinayaa kumanaan arday oo hal saac wuxuu ku bixinayaa nin baa aniga maaladu yimid wuxuu igu yidhi oday ahoo wuxuu igu yidhi gabar walaashaya laba sana iyo barbay master iyo bachelor ku soo qaateen ilaahay baa iga sarrey ilaahay baa iga sarrey marka waxaas waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in dad kala guri kara oo wakti haya ay ku kala guraan oo miisaaniyad ay ku kala guraan haya oo aan degdeg ku jirin in loo dhiibo oo lagu halayn karo oo aan hadhow lagu eedaynayn hebel bay la jiraan iyo hebley la jiraan arrintaasna insha allah waqtigeedu waa imaanaya waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo inaan u mahadnaqo xaqiiqdii deeqbixiyaasha oo hadda ay nagala joogto usaid xaqiiqdii waxba ma qaban kareen haddaysan nala shaqayn haddaysan maaragtay inteenna waxa dhici kadha inaan isu imaan kareen waxaan umaa dhammaanteen waxa dhici kadha in qayb unay uga jiraan deeqbixiyaashu imaanshahooda iyo shaqadoodaba waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo runtii shirkan sida fiican oo kusoo dhammaaday euda waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo iyo wixii kaloo gacan ka geystay kii hadda lagu soo qabtay garawe oo puntland lagu soo qabtay oo sida successfulka usoo dhammaaday iyo kii somaliland lagu qabtay oo ka horreeyey iyo kuwa kaloo soo noqon doona maamulladoo dhanna waxaan ugu yeeraynaa inay dhammaantood sameeyaan sanadaha soo socda dib u eegis inay bilaabaan meeshii lehoo awood le meeshii kale in la kaashato meeshii awood leho iyadoo ay markaa ay leedahay waa kaa gacansiin kardha annagu dowladda federaalka ahaan diyaar baan u nahay inaan kala shaqeyno maamul walba waxbarashada inaan kala shaqeyno si adag ugala shaqeyno xoog logala shaqeyno laakiin waxaa la rabaa si la isu qiimeeyo oo qaranka oo dhan loo qiimeeyo meesha uu maraya waxbarashadiisu in meel walba lasoo qiimeeyo oo markaa kan la isugu yimaado u dambeeya kan dan u dambeeya la isugu yimaado iyadoo inta kale o dhan la soo qabtay kan uu noqdo kii daatada oo dhan lagu soo ururinayey waan jeclaan lahaa hadda runtii waa dhici kartaa in maantay fursad shalay iyo maanta ay heleen puntland wafdigeedu oo laga shaqe daatadii laga hadlo oo wixii la qabtay laga hadlo oo horumara laga hadlo maamullada kale markay yimaadaan intaasoo kale ka hadlaan oo maalin intaa laga shaqeeyo oo intaa la isu geeyo oo markaa daatadii halkaa ay ka soo baxdo marka waxaan kusoo gabagabaynayaa haddii alla idmo guul baan maaragtay runtii idin rajaynayaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya cismaan daalo ayaa maamulka guud ee isbitaalka magaalada gaalkacyo waxa uu ku wareejiyey deeq dawo ah taasi oo loogu talagalay inay qayb ka qaadato arrimaha gargaarka ee dhinaca caafimaad ee isbitaalku u hayo shacabka ku nool magaalada gaalkacyo gaar ahaanna dhinaca puntland haddaba wasiirka ayaa ka hadlay markii deeqdaasi uu ku wareejiyey maamulka guud ee isbitaalka magaalada gaalkacyo waxaa soo gaarsiinay maanta daawo deeq ah oo ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya oo aan ugu deeqnay isbitaalka magaalada gaalkacyo qaybta puntland marka waxaan leenahay isbitaalka daawadu way daawo aad u fiican oo quality leh muddana way hayn doontaa waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalka inaynay noqonin daawada aan soo gaarsiinay maantay daawadii ugu horreysay inayna noqonin tii ugu dambeysay inayna noqonin insha allah waan kusoo noqnoqon doonaa daawooyin kaleo isdaba socda iyo gargaaro issoo daba socdana waa keenaynaa magaalada gaalkacyo reer gaalkacyona waxaan leenahay dagaalka idinkan inaga joojiya waxaan idinka codsanaynaa daawo inaan keenno ma rabnee hadda kadib inaan wax kaloo horumar ka shaqaynaya inaan keennaan rabnaa waxbarasho inaan keenaan rabnaa dhakhaatiir wax baranaysa inaan keenaan rabnaa kuwa wax barta inaan qaadnaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya daawadana waa keeni doonaa dadka xanuunsan baan daaweyn doonaaye dhaawac inuu noogu dambeeyaan rabnaa kan maanta hadda ku jira dhaawac dambe oo colaad keentay inuusan gaalkacyo ka dhicin ayaan ilaahay ka baryayaa reer gaalkacyana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin daawadan deeqda ah waxaa annagana aan ka soo qaadnay ama aan u qaylo dhaaminay waxaa ka mid ahaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo bisha cas ee qatar iyagana waa u mahad celinaya insha allah idinkana reer gaalkacyo dhammaantiin waa mahadsantihiin saaxiibkay cabdiqani mahad gaara ayuu mudan yahay si aada ayuu noola shaqeeyey oo dhow dowladda federaalk anoo magaceeda ku hadlaya dhammaan reer gaalkacyo daawadaas waxaan rajaynaynaa inaad naga guddoontaan anna waa idinka gaarsiin doonaa salaanta aad madaxda aad iigu dirteen insha allah
Thank you. وحوبي عقوبته عنك أتمي إلى من طلب ترقي وإلى ما طلب أبانتني أتاب وجيت حلتا وقلبي لو شكوي نساء تحدنا الكوبرو روحوا بي أقوبة تعبوا عن القراءات المي إلى هذا الفرغ السرقي وإلى ما ضرب الباس احتاكلو يربدو كيلا بمغروي وقلبا محاتفي عن حنا ولا قاتدا إيمان كان قد ilbaas xkaatilo irbadugii laguma qaruni ogaal baa maqaabti fiican lixana waa laga tagaa imaanka lagu degahay Thank you. الذي لو ستوينا بحدننك أوبرو وحور بيء أوراسعو anigu kala aasan maye ilaah baan talaga sarqay wiilaah baan talaga
guud ahaana dhegaystayaal saaxiibayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijku waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah muxiidiin macalin cabdulle farsamada waxaa u haqeys cali shire inta barnaamij midkaa la mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh